warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal qodobadan warka idinkuga hayna waxaa ka mid ah isbaysiga oo kaa oo waxbarashada dugsiyada sare ka dhigaya lacag la'aan haddii uu hoggaanka la wareego dadweynaha xaafadda waa xaafad ka tirsan mombaaso oo nadaafad xumo ka cabanaya iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo howlgallo sameeyey kulan wacan subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo axada taariikhdu waa soddonka bisha koowaad ee janwari sannada labada kun iyo labaataniyo labada qodobadaasi aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobadaan idinkuga hayna warka subaxnimo kuwa iyo kuwo kaloo faahfaasanba kusoo dhowaada madaxa xisbiga wipa clanzo musiako ayaa sheegay in haddii isbahaysiga uu ka tiirsan yahay ee oka uu bisha sideedaad ee sanadkan la wareega hogaanka wadanka ay tacliinta dugsiyada sare ka dhigi doonaan mid lacag ah markaasi mid si lacag la-aan ah loogu barto arrintan ayuu ka hadlay xilli uu isku soo bax siyaasadeed ku qabtay ismaamulka machakos waxa uu hoosta ka hariiqay in horey uu usoo noqday wasiirka waxbarashada ee dalka sidaah owgeedna uu fahansan yahay muhiimadda ay leedahay in tacliinta laga dhiga mid bilaasha oo ay dhammaan fursad u heli karaan ardayda dalka oo ka oo ay horey uga wada tirsanaayeen xisbiyada a n c ford kenya wipa iyo kanu ayaa hadda waxaa kusoo haray keliya laba xisbi oo ay kala hogaamiyaan clanzo musiako iyo gidon moy waxa ay sheegeen inay iskaashi siyaasadeed la sameyn doonaan dhinacyada kale oo ay dhanka aragtida iska markaasi iskaga dhow yihiin dadka ku nool xaafadda old town ee magaalada mombasa ayaa ka cabanaya nadaafad darro dhanka bulaacadaha ah oo ay xaafadaasi ka jirto maxamed cabdi bootaan ayaa qodobkan oo faahfaahsan kasoo diray magaalada mombasa
diyamarinada qashinka ama siwajka xaafadda olton oo ah xaafadda ugu taariikhda dheer magaaladani mombasa kana tirsan deegaan xildhibaaneedkan vita ayaa waxa ay noqdeen dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey mid ay ka cabanayaan bulshada ku nool xaafadani qaar ka mida bulshada kasoo jeeda xaafadda olton gaar ahaana deegaanka kibokoni ayaa iyagoo u horkacayay mid ka mida musharaxiinta u tartamaysa xildhibaanimada deegaankan vita ee magaaladani mombasa oo lagu magacaabo maxamed samater ducaale waxa ay si kulal ay uga hadleen dhibaatada xaafadani ka taagan ee dhinaca biyomareenka ama siwajka
kolley waad aragtaan meesha sidii siday tahay oo wasakhda meel laba taalo siwajkuna uu dee qarxay waad aragtaan biyihii biyahan waana biyo caadi ma aha wax weeyaan waa waa najis masaajidna waa la joogaa marka dee dee dadka meesha jooga old town waxay codsanayaan countiga in waxaan la hagaajiyo wax weeyaan countigii uu failgareeyey maxamed samater ayaa waxa uu sheegay inuu ugu baaqayo dowladda ismaamul goboleedka mombasa inay wax ka qabato arrintani isaguna bogaadiyey amarkii ka soo baxay wasiirka waddooyinka iyo deegaanka ee ismaamul goboleedka mombasa towfiiq balaala ee lagu hakiyey bixinta warqadda ogolaanshaha dhismayaasha deegaankan vita ee magaaladani mombasa inta laga xalinayo cabashada dadweynaha
talabaad waxaan rabnaa inaan ogaano wasiirka towfiiq balaala wuxuu yidhi dhismaha la joojiyo dhismihiina way socdaan marka waxaan rabnaa inaan ogaano maxaa dhacay maxaa loo joojin waayey waxa meesha diyaar maaha meeshii siwajka waa in loo hagaajiya oo dadkii meesha degnaa nafas la siiya inta weli gurya cusub shida kubwa hapa sasa hii ni kuwa hizi constructions company uh, hizi hawa watu wanaokujenga haya majumba ndio wanaleta hii shida biyomareenka siwajka ee xaafadaha waddooyinka dhex maraya waxaa sidoo kale arrintani codkooda ku biiriyey qaar ka mid ah aimada masaajidada magaaladani oo sheegay in masaajidada ay dhibaato xoogan ay arrintan ay ku hayso ndugu zangu napata tabu sana kwa hiyo nakuomba ifanyiwe haraka inawezekanayo watu wenye kuswali kila siofanya komplaini msikiti mzima shekhe kuna harufu ndugu zangu kwa hiyo nakuomba ifanyiwe haraka itengenezwe
sidoo kale qaar ka mida isbitaalada xaafadani ku yaala owlton ee magaaladani mombasa ayaa qudhooda waxa ay ka cabanayaan dhibaatooyinkan siwajka soo fatahay wajua watu wagonjwa wanakuja wanapata shida sana na hiyo harufu sisi wenyewe pia tunapata shida eh? hizo sewage sasa itakuwa balaa kweli kwa wote wananchi eh? Wajua hii ni mambo ya korona sasa, na saa hii mambo ya korona kupata hiyo ugonjwa, watoto wanapata kuharisha, kutapika, hata sasa zimeingia na tanki za maji za kunywa.
qaar ka mid a odayaashan horkacay ee ka cabanaya arrintan ayaa waxa ay sheegeen inay maxkamadda magaalada Mombasa ay tegi doonaan dhowaan si ay ugu dacweeyaan dowladda ismaamul goboleedka Mombasa oo ay sheegeen inay ku guuldareysatay wax ka qabashada biyomareenka ama siwajka xaafadaha Kwa hivyo sisi tunaomba kwa wananchi wote wanaoweza kutusaidia na sisi tutafute wakili tuweke, tupate amri ya mahakama kuwa watu wasilipe land rates na wasilipe pesa za taka mpaka wa viongozi wawajibike, waondoe uchafu huu. Tunawalipa, wao ni wafanyakazi wetu, si waheshimiwa. Mheshimiwa ni mimi nilompa kura nikamtia pale kwenye a, a, alipo. Kwa hivyo wao wawajibika kutushughulikia, kutuhudumia hivyo wanavyofanya ni makosa makubwa sana na tutaonana mbele.
biyahani wasakhda ahi kama aysan badbaadin badweynta hindiya iyadoona ay kalluumaysatada halkani ka kalluumaysataa waa xeebta oluton ee magaalada mombasa ay cabashadooda ay ku biiriyeen dadka cabanaya maxamed cabdi bootaan warbaahinta star xeebta oluton magaalo xeebeedda mombasa
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa howlgallo lagu xaqiijinaya amniga ka sameeyey xaafado ka tirsan magaalada garbahaarey ee gobolka gadow ciidamada oo iskugu jiray militariga booliiska iyo nabad sugidda ah ayaa iska kaashaday fulinta howlgalkan ciidanka ayaa wareysanaya shakhsiyaadka ku nool guryaha baaritaanada ay ka sameynayeen intii uu socday howlgalkan waxaa lagu soo qabtay shakhsiyaad aad u tiro badan oo baaritaana la mariyey gaashaanla sare warfaa sheekh aadan faroole oo ah taliyaha guutada tobanaad ee qeybta afartan iyo saddexaad ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa ka warbixiyey howlgalkan ciidan
warbixin aan ku xaqiijinayno amniga aan kuna ogeysiinayno shacabka degan gobolka gado ama garbahaarey area hadda jooga iyo meel kastoo degmooyinka ah qorshahaas oo ah in lagu sugo amniga degmooyinka gobolka gado ciidamada qalabka sida oo iskaashanahaya oo isku dhafan yaana hawshaas fulinaya degmo kastana waxaa laga samaynayaa baaris lagu soo qabanhayo ama lagu xaqiijinahayo cadowga ku jira gudaha degmooyinkaas arrintaas ka bilownay magaala madaxda garbaharey ee degmada ee gobolka gedo gobollo degmooyinka kalena hawshaas way ka fulaysaa insha allaahu waxaan rabnaa oon ogeysiinaynaa shacabka in aysan qarin argagixisada ama abeesooyinka ku hoos jira oo ayaga dhibaataynaya oo aan danna u haynin ee dantoodana aan ka shaqaynayn inaysan qarsanin oo ayna guryaha ku qarsan oo qabiilhaan ayna u qarsanin oo wax ay u- maarata qaraabanimo ayna u qarsanin sababtoo asagu qaraabana uma ahan qabiilna uma ahan khiyaano oo la joogaa wuuba wuu maaragtay wuuna ku qaraabanayaa qaab qabiil burhan oo ugu qaraabto wax ka jirana male caqiida is- yuu aaminsan yahay jiran yuu aaminsan yahay marka shacabka waxaan leenahay ha qarsanin balaayo ha qarsanin aan leenahay annaguna gacan adag baan ku qabanaynaa waana ka howlgalaynaa waana qabanaynaa shacabkii ama qofkii aan ku aragnaa soo qarinahayna tilaabaan ka qaadinaa
guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta oo axada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ku qabanaya doorashada shan ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kuraasta doorashadooda maanta la qabanaya ayaa diiwaangelintooda shalay lasoo gabagabeeyey kuwaasoo sida guddiga sheegeen sharuudihii looga baahnaa soo buuxiyey waxayna kaliyihiin hobah boqol sideetan iyo sideed oo uu hadda ku fadhiya aadan ibraahin dhayow waxaana ku tartami doona cabdisamed aadan isaaq iyo maxamed ah cabdi maxamed hobah boqol sideetan iyo shan oo uu ku fadhiyo cali aadan xuseen ayaa waxaa ku tartami doona maxamed nuur maxamed iyo cabdiraxmaan isaaqa maxamuud hobah boqol tob- toddobaatan iyo shan oo uu ku fadhiyo axmed xaaji maxamed tayow balse maanta ay ku tartami doonaan aadan maxamed ibraahin iyo cabdirashiid nuur jiley hobah boqol sagaa- waa konton iyo sagaal oo ku fadhiya xasan ibraahin maxamed ayaa waxaa maanta ku tartami doona maxamed ah Ibra- bare maxamuud iyo cabdulaahi maxamed isaaq hobah boqol toddobaatan iyo toddoba oo hadda ku fadhiya ibraahin isaaq yarow balse laga reebay u tartamidda kursigan waxaa maanta ku tartami doono maxamed abuukar khayre iyo cabdulqaadir sheekh cali baraka maamulka koonfur galbeed ayaa hadda ah maamulka doortay xildhibaanada ugu badan ee golaha shacabka sidoo kalena shaaciyey kuraasta lagu dooranaya deegaan doorasho labaad ee degmada baraawe waxaana la filayaa in maalmaha soo socdo la qabanayo doorasho golaha shacabka stafm codka gobolka waqooyi bari aad ka dhegeysaneysaan warkii subaxnimo dhegeystayaasha markana dhanka iyo caalamka waxaa lagu soo waramayaa in maxkamadda military oo ku taala jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ee d r c ay xukun dil ah ku riday konton iyo kow qof dadkan badankood waxay eh, markaasi ka maqnaayeen maxkamadda xilligii la xukumayay waxaa lagu helay dembiye ah in ay ka dambeeyeen dilal sanadkii labada kun toban iyo toddobadii laba ka mid ah khubarada qaramada midoobey loogu geystay gobolka bartamaha ee wadankaas shakhsiyaadkan dhowrka ah ayaa in ka badan afar sano wajahaya dacwado la xiriira dilkii lagula kacay saida catlan oo kasoo jeeday sweden iyo michel oo ahaa muwaadin u dhashay mareykanka saraakiisha xilligaasi la dilay ayaa baarayay rabshado u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo koox hubeysan kuwaasoo lasoo tebiyey waa laga soo tebiyey gobolka khasaay meydadka saraakiishan ayaa la helay toban iyo lix cisho kadib markii la waayey laamaha amniga ee d r c ayaa falkaasi ku eedeeyey koox markaasi waa kooxda hubeysan ee kimayna nasabu ee rabshadaha ayaa ka dhashay dil sanadkii labada kun toban iyo lixdii gobolkaasi loogu geystay guddoomiye xaafadeed waxaa rabshadaha lagu dilay in ka badan saddex kun iyo afar boqol oo qof halka tobannaan kun oo kalena ay guryahoodii ka barakaceen